warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhegayso idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan duhur wanaagsan dhegeystayaal qodobada aan warka idinkugu hayna waxaa ka mid ah aadan bare ducaale oo waalidiinta baaq u diray xaflad qalinjibin ah oo loo qabtay arday dhammaysay madarso ku taalla deegaanka dhadhaab iyo aqalka sare ee soomaaliya oo ansixiyay xubnaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka kumeel gaarka ah ee soomaaliya kulan wacan duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaanimo isniin ah taariikhdu waa toban iyo saddexda bisha saddexaad ee maarso sanadka labada kun labaatan iyo saddexda qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwo kaloo faahfaahsanba kusoo dhawaada wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka aadan bare ducaale oo ka qayb galay xaflad loo dhigay arday ka qalijibinaysay waa madrasada tawfiiq ee ku taalla magaalada gaarisa ayaa waalidiinta ugu baaqay inay ubadkooda iyo mas-uuliyad iska saaraan si ay wax u bartaan qodobkan waxaa inoo faahfaahinaya waryahayaga gaarisa bishaar axmed dhaqane gaarisa taasi oo uu kasoo qaybgalay wasiirka wasaaradda difaaca dalka aadan bara ducaale sidoo kale munaasabadda ayaa waxaa qeyb ka ahaayeen qaar ka mid a culimada magaalada gaarisa waalidiinta iyo macalimiinta dhiga madarasada towfiiq ugu horeyntii ardayda ayaa halkaasi kusoo bandhigeen waxyaabihii la baray
والشيوخ والشبان والقرجين والقريجات والطلاب والطالبات وضيوفنا الأعزاء أهل الأحبة والكرم فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا sheekh cabdulaahi cusmaan buulo oo ka mid ah culimada magaalada gaarisa ayaa dardaaran u diray bulshada ku nool gobolka waqooyi bari waxaa weeyo beledka maanta kukuyo uma taliso jalwana uma taliso reer kalena uma taliyaan idinkaa u taliyo madaxweyne ka ah reerka waxaan loo jeedaa reer soomaaliya oo madhe gaaris iyo wajeer iyo gaaris wadalkaa ugu dhacaya haddaad daroogo iska qaban weydaan yaan kaga qaban maka jalo aniga qontahe kuwi haddaad reerkiina u talin weydaan ood hagaagsan weydaan ood maarata xumaanta iska ilaalin weydaan cidna inaga ilaalin waayo marka waxaa weeyo islaamkii ha loo noolo diinka ha loo noolo nicmada ayadaana ha lagu shugriyo
mid ka mid a waalidiinta ayaa isna goobta ka hadlay runtii aad baan u faraxsannahay ilahda mahad iskale madrasadan meel hoose laga soo bilaabay haddana meel saroo fog bay joogtaa waxaan u mahad celinahayaa marka koobaad allihii meeshan soo gaarsiiyey subxaana wa tacaala marka labaad waxaan u mahad celinahayaa macallimiintii wakhtiga kusoo bixisay ee duruuf kala duwan kusoo wadeen marka saddexaad waxaan u mahad celinahayaa waalidiintii ilmahooda keensadeen madrasadan ay ku tarbiyeeyeen ilmaha waxbarteenna waxaan ilaahay oga rajaynaynaa inay hore usii socdaan ummadoodan anfacaan wasiirka difaaca waddanka aadan bare ducaale oo xafladan marti sharaf ka ahaa ayaa waalidiinta ugu baaqay inay caruurtooda ka warqabaan xilli walbo waalid kastaa mas-uuliyaad saaran caruurtiisa hadda madrasa tawfiiq waad arkayseen caruurta muxaadarooyinka ay samaynayeen zayd waxaan oola socday dooda ka socotay maalka iyo iyo cilmiga ega hadda haddii la weyda ana aan loo xaakim noqo bal go doodaa saytu ana waxaan leeyahay labada waa loo baahan yahay cilmigana waa loo baahan yahay maalkana waa loo baahan yahay laakiin maalkana waxaa la rabaa inaad maal oo aad sidii diinta ay ku faraysa aad ugu bixiso oo sadaqada iyo iyo zakada iyo masaakiinta iyo masjidka iyo madaariista oo xoolo xalaal aad ku cunto qaar ka mid a ardayda qalinjibisay ayaa dareenkooda la wadaagay warbaahinta ista بسم الله الحمد لله مقعي وإدريس قصو سقار وحان مانتا كغلن جبيني مدرسة توفيق الإسلامية آدي آد يعني أفرح سنة هاي إلهي أمهاز كلا سبحانه وتعالى وحي أنت أرتان سويني وأنكسو ريونني يا مانتي ينقرني إلهي بأمة علنا مركبات إلهي أمهاز كلا انت كدب waxaan umad celinayaa culimadaanadii ee maaragtay dadaaleen habeen iyo maalinba wax maaragtay waxbaritaanka anaga u dadaalayeen waxaan leenahay waa mahadsantihiin allahni abaal mariyo waalidiintaanadii ayakana waanmaa umad celinayaa waad mahadsantihiin ayaan leenahay magaciigu waa maxamed cabdulaahi maxamed waxaan ka mid ahaa ardaydii maanta ka duq- ka taqarujuday madarasada towfiiq alislaamiya maanta dareenkayga aad aan u faraxsanahay dareenkayga lama soo koobi karo hora hor waxaan markuu hore waxaan u mahad celinayaa rabbi subxaanahu wa tacaala rabbigiina qalqay oo inoo sahlay inaan cilmiga diiniga baranno ka gadaal waxaan u mahad celinayaa waalidiinteennii iyo macallimiinteennii mar walba u helanaa inay waxna baraan asalaamu calaykum magacayga waxaa waaye hodan cabdi bilaal waxaan ka mid ahay ardayda ka qalanjibinayso darsada towfiiq alislaamiya waxaan ku faraxsanahay inaan maanta dadaalkeeni in badan aan soo wadna inaan gaarnay waxaan u mahad celinayaa macallimiinta waalidiinteena oo nala garab taagnaayeen mar walba taageero oo buuxda magacayga waa ikraam axmed cali meeshan waxaa uga mahad celinaya waalidiinteydii iyo walaalahayga iyo macallimiinteydii intaas dhan ay garab taagnaayeen maanta farxad aad u weyn ay ii tahdaa maadaama aan qalin jebinayo ugu dambayntii maamulaha madarasada towfiiq sheekh cabdiwaaxid digaale ayaa inooga warbixiyey taariikhda madarasada madrasada towfiiq waa madarsa muddo dheer soo jirtay labadii kun iyo waxaa la asaasay toddobadii ilaa do- dhowr dufcaan way ka baxday oo ibtidaa'i leh oo cadaadi leh laakiin intaan hadda tanawiga ku darnay eh, saddex dufca ayaa noo baxday dufcadan aan tii saddexaad ah alxamdulilah si wanaagsan bay maaragtay noogu dhacday Eh, madrasada markaa waxay soo martay maraaxil fara badan iyo duruuf fara badan oo aad iyo aad u culus bay soo martay marka ilaahay subxaana watacaala baa nala garab galay juhd iyo dadaal dheer iyo fikir dheer oon ku bixnay darteed baa ilaahay subxaana watacaala baa nala garab galay ilaahaygaasaan ugu guulaysiiyey ama soo gaarsiiyey maanta meesha aan joogno marka waa aad baan u faraxsana maanta mirihii aan wixii aan soo wadnay mirihiisa inaan helno
waaxda dacwad baari waaxda dacwad baarista dalka d ee waa dacwad oogidda dalka l t p p ayaa amartay ama ku amartay dhigeeda dambe baarista d c i-da inay xiraan galdacwadeedka wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran dor fred matyangi iyo qareenkiisa destin umari iyagoo dhaliishan aynan jirin cadaymo ku filan oo d d b ayaa sheegtay in cadaymaha la keenay aysan buuxin heerkii loo baahnaa si loo cadeeyo dembiyada lagu soo eedeeyey wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha wadanka waaxda dacwad oogidda ee dalka ayaa sheegtay inaanan tallaabo kale oo booliisah laga qaadi karin matyangi iyo qareenkiisa omari markii si madax bannaan oo si qoto dheer loo falanqeeya cadaymaha la helay islamarkaasina dib loo eega hadallada markhaatiyaasha agaasimaha waaxda dacwad oogidda nuurdiin xaaji wuxuu ogolaaday ama ogaaday in cadaymaha la keenay aysan ku filnayn in dacwadda lagu soo oogo dor fred matyangi ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay waaxda dacwad soo oogidda toddobadii bishan ayay ahayd markii waaxda d c i du ay dhigeeda dacwadda soo oogidda u gudbisay galdacwadeeda si ay u baarto oo ay talo uga bixisay eedeymaha ka dhanka dor fred matyangi oo lagu eedeeyey inuu markaasi gudbiyey macluumaad been abuur ah kadib howlgal uu bishii hore sheegay in ciidamada ammaanka ay ka fuliyeen hoygii saxaafadda karen ee magaalada tan nairobi ku-xigeenka madaxweynaha dalka rigaadi gashagwa ayaa ka codsaday beeraleyda dalka inay soo saaraan geleyda si dowladda ay si wax oga- ay uga iibsato mr gashagwa oo waraysi siiyey qaar ka mid ah warbaahinada dalka ayaa sheegay inay jiraan beeraley qaryo geleyda gaar ahaana kuwa deegaanada gobolka rift valley wuxuu sheegay in geley yari ay haatan caalamka ka jirto ku-xigeenka madaxweynaha dalka ayaa dhanka kale difaacay tallaabada ay dibadda eh, dalka looga soo dejinaya geley waxa uu ballanqaaday in geleyda dibadda laga keenaya ay dhowaan wadanka soo gaari doonto shacabka samburu ayaa bilaabay inay ka qaxaan goobaha ay ku dhuumaalaysanayaan burca hubaysan kadib markii uu shalay amar duldhigay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka barofsor duuri kandhiki dowladda dalka ayaa shalay sheegtay in dadka ku nool goobaha ay ku sugan yihiin burcadda ay iskugu soo baxaan si uusan u saameynin ay iskaga soo baxaan si ay u saameynin howlgallada socda wasiirka amniga ayaa xuseen maanta la gudagelaya wejiga labaad ee howlgalka amniga ka dhanka burcadda kandhiki ayaa sheegay in ciddii lagu arko goobahani laga geystay falal dembiyeedyada loo aqoonsanaya inay qayb ka tahay falalka burcadda tan ayaa timid tan iyo markii uu soo baxay amarka dowladda shacab badan ayaa la arkayaa maantay iyagoo ka barakacaya guryahooda kuwaas oo sheegay inaysan haysanin meel kale oo aadaan
Natoroka hapa kwa sababu serikali anakuja kupigwa mimi, mimi anabeba mtoto na, na vitu yangu anaama saa hizi naenda anaenda tu naenda tu kwa, kwa sijui mahali anaenda na juu ya serikali na pokoto pamoja na sisi unataka na kitu sote unabeba mtoto kaa kitu unabeba sasa sasa kuoma kuenda baki na juu mahali unaenda juu ya na serikali na unapika sisi unapika mama saizi mtoto huku unabeba na mbesiko sijui mahali unaenda unapotazama pale kila bom hapa unaona pikipiki leo Samburu West mguu ni ponye na hatujui tunaelekea wapi. Hakuna kitu tunafanya saa hizi, ni kutoroka tu. Kama si, kama si, kama Kindiki ameshindwa na kazi, basi sisi afute afute hii RDU atu, atuandike sisi warani kazi, sisi basi tung'ang'ane na hawa kama hawa wameshindwa.
sagaashan iyo toddoba dhibic hal gaarisa dhadhaab madowgaashe masalaani balambala iyo tana river ka dhegayso star f m
warar ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegayay in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud laga saaray howlka shirarka ee teendhada afisoni oo uu ka furmeeyey shirka qaran ee waxbarashada soomaaliya sida ay ku warrameen goobjoogayaal ku sugan gudaha hoolka afisoni shirkan erahdee ku sugan hoolka shirka waxa uu dab ka kacay qaybo ka mid ah teendhada taasoo keentay in kooxda ammaanka ee madaxweynaha si kumeel gaara uga saaraan hoolka iyadoo markii dambe lagu guulaystay in la baktiyo dabkii kacay lama soo warinin wax khasaara oo uu dab ka geystay xerada erahda teendhada afisoni mar kale ayay bilaabeen ka qaybgalayaasha shirka inuu dib ah ay iskugu soo laabtaan hoolka iyadoo la filayo in goor dhow madaxweynaha isna lagu soo celiyo hoolka oo horay si kumeel gaar ah looga saaray kale fadhiga maanta ay yeesheen golaha aqalka sare ee dalka soomaaliyeed ah ayaa lagu ansixiyey xubnaha guddiga madaxa bannaan ee la socodka dib u eegista dastuurka soomaaliya ee qabyo qoraalka kulankan uu shir guddoomiyey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare ayaa sida tan ku dhawaaqay maanta koorumkeena soddon iyo kowa fadhido waxaa ogolaatay soddon wax diiday ma jiraan wax ka aamusay ma jiraan guddigana sidaas uu ansax ku yahay
dhanka kale wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dalka soomaaliyeed xasan macalin ayaa u mahadceliyey golaha aqalka sare ee soomaaliya oo maanta ansixiyey xubnaha guddiga madaxa bannaan ee la socodka dib u eegista dastuurka kumeel gaarka ah ee soomaaliya
annagoona runtii idin mahad celin aad iyo aada u mahadsantihiin sida aad uga gudateen waajibkiina dastuuriga uga gudateen oo aad shaqadiina aad runtii ugu fududayseen aad iyo aadaan kaga mahad celinaynaa anoo wakiil ka ah wasaaradda cadaaladda iyo golaha wasiirada dhammaan iyo xukuumadda wasiir dowlaha amniga ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed cali xagaa ayaa golaha aqalka sare ka hor akhriyey sharciga socdaalka ah ee soomaaliya wasaaradda amniga oo gudanaysa waajibaadka ka saaran hay-adaha hoos yimaada ama ay ku leedahay korjoogtaynta inay ku dhisnaadaan sharci waxay idiin soo gudbinaysaa hindasha sharciyeedka socdaalka oo runtii aad muhiim ugu ah hay-adda iyo dalkaba ujeedka sharcigan loo sameeyey waxaa ka mid ah qodobadan hoos ku xusan kow maamulidda xuduudaha ee la xidhiira dadka soo gelaya ama ka baxaya dhulka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya labo bixinta iyo burinta dalkugal joogitaan kumeelgaar ah iyo mid rasmi ah oo la siinayo ajaaniibta soo gelaysa ama joogaysa dhulka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wadanka saaridda ajaaniibta aan raalliga laga ahayn beersana nongrado afar bixinta dukumentiyada muwaadiniinta soomaaliyeed meel kastoo ay ka joogaan caalamka mudanayaal iyo marweyn sharcigani wuxuu sahlayaa inaan xiriir dhow la yeelanno wadamada dariska iyo dunida inteeda kaleba waxaa kaloo inoo fududaynaya inaan qayb ka ahaano heshiisyada isku socodka xorta ah ee wadamada dariska iyo caalamkaba mudanayaal iyo marweyn sanatarada sharafta badan sharcigani wuxuu ka kooban yahay sagaal cutub iyo konton iyo sagaal qodob oo dhammaantood si faahfaahsan uga hadlaya kaalinta hay-adda socdaalka usoo socdaalidda soomaaliya ama imaashaha soomaaliya shuruudaha soo gelista joogista iyo degidda dhulka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya habka loo raacayo dadka saaran gaadiidka badda diyaaradaha iyo baabuurta ee soo gelaya ama ka baxaya dhulka jamhuuriyadda soomaaliya waajibaadka ajaanibta loogu leeyahay inay sheegaan macluumaadkoodao dhammaystiran lix ka socdaalidda soomaaliya ama ka bixidda soomaaliya toddoba ilaalinta waajibaadka iyo xuquuqda qaxootiga soo magangala soomaaliya ciqaabta ay la kulmayaan dadka ku xadgudba sharciga socdaalka iyo qodobo kale oo qubano ah oo aada muhiim u ah mudanayaal iyo marweyn sanatirada sharafta badan waxaan si xushmadii qadarin leh idinka codsanaynaa inaad sharcigan ka gudataan waajibaadka ladiin horkeena mudanayaal iyo marweyn sanatirada sharafta badan waxaa idinka codsanayaa inaad sharcigan siisaan kalsoonidiina eh, si madaxweynuhuna qaranku u saxeexo ee uuna noqdo mid dhaqangala
guddi xaqiiqa raadin ah oo qaramada midoobey ay dirtay ayaa gaaray magaalada laascaanood ee xarunta gobolka soolo toddobaadyadii ugu dambeeyey uu ka socday dagaal culus oo u dhexeeya ciidanka somalilan iyo kuwa dadka iyo kuwa dadka deegaanka guddiga ayaa u tegay magaalada laascaanood si ay u baaraan wixii ka dhacay xarunta gobolka sool iyadoona halkaasi kulamo kala duwan kula qaatay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka garaad mukhtaar garaad cali buraale oo ka mid ah isimada soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda kasoo jeeda deegaanada gobolka sool sanaag iyo cayn ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan guddiga xaqiiqa raadinta oo ka socda qaramada midoobe garaad mukhtaar ayaa xusay in guddigu ay siinayaan warbixin iyo cadeymo khuseeya sida ay wax uga dhaceen magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool garaadka ayaa shaaciyey in cadeymaha la siiya guddiga ay yihiin kuwo muujinaya gobod fallo uu sheegay in ciidanka somalilan ay ka geysteen magaalada laascaanood cadeymaha loo gacangeliyey guddigan ayuu garaadka sheegay inay ku jiraan kuwo muujinaya duqeymaha ay ciidanka somalilanna ka geysteen magaalada laascaanood gaar ahaana goobaha ay ku kulmaan shacabka iyo xarumaha caafimaadka garaadka ayaa sidoo kale qeexay in guddigu ay la wadaageen khasaaraha nafeed midka hantiyadeed ee ka dhashay duulaan uu sheegay in ciidanka somalilan ay kusoo qaadeen magaalada laascaanood guddigan ayaa lagu wadaa inay la kulmaan hogaanka sare ee xukuumadda somalilan si ay ugala hadlaan waxyaabaha sababay dagaalka iyo duqeymaha magaalada laascaanood gulanka hogaamiyaasha somalilan muuse biixe cabdi kadib guddiga ka socda qaramada midoobe ayaa gudageli doono baaritaankooda ku aadan dagaalka iyo duqeymaha xarunta gobolka sool ee magaalada laascaanood heshiiska sacuudiga iyo iiraan ee dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ayaa ka turjumaya rabitaanka wadajirka ah ee labada dhinac iyo khilaafka lagu xaliyo xiriir iyo wadahadal sida uu warbaahinta u sheegay maantay wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga rayaad iyo tahreyn ayaa jimcihii ku heshiiyey magaalada binjing inay dib usoo celiyaan xiriirkoodii go-ay sanadii labada kun toban iyo lixdii iyo in dib u furaan safaaradahooda muddo laba bilood gudahooda amiir faysal wuxuu sheegay inay jiri doonaan booqashooyin ay mustaqbalka isdhaafsan doonaan labada dhinac ee rayaad iyo sidoo kale tahreyn islamarkaasina uu rajeynaya inuu la kulmo dhigiisa iiraan si loo ambaqaado heshiiska wuxuu intaasi ku daray in la rajeynayo inuu markaasi buug cusub u furmo ama ka furmo ama loo furo iiraan oo xoojinaya iskaashiga adkaynayana ammaanka iyo xasiloonida bariga dhexe